kulankan oo sahay korlagada afrae tababarka tayraanyabiyowka xalinta khilaafaadkii reedangaliisyowka beelo ee codayaalka dhaqanka degmada adale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa weliba ku qayb galay maamulka degmada xildhibaano ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha ururka bulshada rayidka iyo qaybo shalduwan ee bulshada kulanka ayaa ulajeedshey weliba uu sahaayay halyowka khilaafaadka reedangaliisyowka beelo degan deegaanada hooskoyow degmada adale ee gobolka shabeellada dhexe gudoomiyaha ururka bulshada rayidka uusa madalla goobro kuhay ayaa weliba uusan ku horeyntiisa ku hadalay muhiimada lanqobdi tababarku waxaa la socday dadka halkan fadhiyo odayaasha hadda halkan fadhiyo dadka ay matalaan ama ay kasoo jeedaanba in maal bilooyin ka hor dhibaato badan ay gaartay dhibaatadaasna muddo loo fadhiyay degmada cadale wadaxaajoodkeeda wadhadaladeedii welina ay socdaan oo aan weli aan dhammaan laakiin annaga howsha meesha hadda aan ka soo galna waxa ay tahay dhibaatadaasi wixii laga dhaxlay ama ee reebtay bal inaan ka munaashaqoono oo aan iska daaweyno taasoo ah ninkii gurigiisa la gubay ninkii walaalkiisa la dilay ninkii wiilkiisa la dilay ninkii walaashiisa la dilay maanta dhib gaaruu qabaa oo aan dadka dhan la qabin mid guudna waa qabiyaa qofka noocaas ah dhibaato waxaa gaartay oo runtii dhinaca maaragta oo qalbiga ah oo ku reebtay tiiraayin ku reebtay waxaas rabnaa haddii alla yidhaahdo bal in arrimahaas yeeto aan muddo shan maalmood aan ka munaashaqoonno ka hadalno wax iska dhahno iska daaweyn haddii alla yidhaahdo annagoo isticmaaleyno waayo arrimadii dhaqanka ama iyo diintaba isticmaaleyno inaan iska daaweyn haddii alla yidhaahdo dhibaatada idinkeeda hayso annagana mid lamid aan hayso maxaa yeelay jiirkeena aad tihiin nabadii markastaba in la raadiyay rabtaa in lagu mashquulay rabtaa in la dabahaya rabtaa in laga warhaya rabtaa in arrimahaas oo dhan aan xoogga saarno sidii maaragta loo sameyn laha annagoo isxasuusinayno isfareyno iskuna sheegayno mataqaanaa wixii waajib ah oo islehi karno waa muhiim in laysku sheego waxaan jeclaan lahaa inaad arrintaas idinkana aad nala qaadataan dhinaga kale maamulka degmada adaleeya weliba uusa sheegay in muhiim yeeta inay wada heliyaan beelo wada degan gobolka shabeellada dhexe si gaara waxaad moodaa xanuunka inuu si gaara hadda horta kulligayna isku hal meelaan nahay laakiin haddana ununkayna raacsheen dadkaanu waxaan idinka qowsaarkii dadkaan ilaalayaanna waxaad moodaa marka ninka xoolaa ilaalaya hashu hadday jirato ninkii milkigeera iska lahay waa ugu xanuun badan yaho asay meel ka fadhiisee waxaan qabaa horta annagu waa idinka maamul ahaan cadale waa idinka ugu xanuun badannaha dadka kale barkee walaxaana wax ugu aalin dadkaagiyo hortaada ku dhimaaya oo ku dacdaroobaya oo dhibaata ku kala gaarayso waxnaadan ugu aalin uurkutaalkeero intuu la egyaha ka warrama walax badan waaye walax dhow maaha xanuunka intaasaan dheerna dadka waxa kale waa la qabnaa niman yahabow xoogaa wixii laydin raacshaa baadiyaha nugu jirto
degmooyinka qaar ee maamul goboleedyada dalka ayaa weliba lakawade kulamo lakatiiraanyo biyo waana laka heliyow khilaafaadka ku dhexeeya beelo qaar